jarmalka waxaan imi labadii kun iyo tobankii bishii abril waxaanan ka soo galay xagga suudaan libiya talyaaniga waa tahay markii aad jarmalka timi bal nooga waran saad nolosha uga bilowday
jarmalka markaan imi labada kun iyo tobankii abril waan isdhiibay markaan isdhiibay daayar baan isku dhiibay daayar markaan isku dhiibay waxaa la keenay meel daadayar dadka lagu haya ah meeshii baan in badan ku jiray iskuul bay geeyeen luuqadda luuqadda saddex bilood iyo waxbaan dhiganayay markii dana wax iskuul caadigay geeyeen iskuulka caadigaa baan adugu waxaan dhigtay sagaalaad iyo tobnaad oo dugsiga sare ah markaan dugsigii sare ka baxayn waxa la dhahdo neersin ah ayaan bilaabay oo isagu saddex sanno ahaa kalkaaliyo caafimaad ah kabacdii marka kalkaaliyahan dhameeyey waxa la dhahdo bildung oo ah oo jaamacad ah oo san laba sanno iyo bar ah oo takhasus ah baan sii dhigtay oo la ydhaahdo hospital management sida cusbitaalada loo maamulo ah
waa tahay ma ku shaqaysay xamsow kalkaaliyo caafimaad dalkan jarmalka ha waan ku shaqeeyey oo waxaan dhameeyey labadii waxaan bilaabay kalkaalimo caafimaad labadii kun iyo afariyo tobankii bishii sebtembar kowdeedii waxaanan dhameeyey labadii kun iyo toddobiyo tobankii octoobar baan ka baxay oo neersinimada aan dhameeyey kalkaalinimada kabacdi markii dambe aan ku shaqo galay ilaa laba sanaan ku shaqaynayey laba shanna anoo ku shaqaynaya ayaan waxaan bilaabay waxaan xirfadda ah ee lagu sii kororsanayo laba sanno iyo bar ah jaamacadda ah oo loo yaqaano hohoshuulo jarmalka loo yaqaano
waa tahay bal waxaad xamsow iiga warantaa adiga oo dee nin dhallinyaro ah oo soomaaliya oo afrikaan oo madow inaad ka shaqayso cusbitaal ku yaala jarmalka sidee ayay ahayd wallaahi horta runtii dhinaca way ka yara adkayd oo dee ajaanib waxa la dhahdo way joogeen laakiin wax madow ah oo dee ka shaqayn jiray may jirin oo dee way yara adkayd galaaska markaan ku jirnoo kale dee wax keligii ah madow ah anuun baa ka dhigan jiray labadii kun iyo afariyo tobankii markaa qaxoontiguna aad buu ugu yaraa waana la yaabi jireen qofkan dee neersinimada baranaya ee dee qaxoontiga ee ku degdegaya oo kale ka shaqaynta cusbitaalada iyada ka waran cusbitaalada ka shaqaynteedu iyada laftirkeedu nin way iska jirtay marmar cusurnimo ah oo dadka dee ay la yaabin odhanayaan ma dadkan qof dadka madowgaana wax maya bartaan aniga way weydiisay maalin bay naag waxay weydiisay meesha qaybta aan ka shaqeeya haysataa hore wax mid uga soo dhigateen caafimaadka dadkiina may dhigtaan su-aalo noocaas lamida ma ogtay waa tahay xamse kadib markii aad shaqada cusbitaalka waxaad ku xigsiisay inaad laba shirkadood furto labadaa shirkadood iyo bal waxay qabtaan wax nooga sheeg
shirkadda ugu horreysay waxay ahayd shirkad waxa la dhahdo personal management oo annaga shaqaalaha lalaga soo codsanayo waan anagu shaqaalihii u tababarayno oon dadka feelashooda intaan eegno waana geyno cusbitaalada ama meelaha la midkaa ee dadka walwaalan lagu hayo dhimarkaa ama meelaha dadka waaweyn lagu hayo kolba qofna waxaan eegnaa wuxuu soo bartay iyo wuxuu ku takhasusay shaqaalo marka annagayna hoos yimaadaan annagaana sii gudbin jirnay laakiin waxaa jirta dhakhaatiir annaga nala shaqeeya oo cusbitaalka la caawiya laakiin annagana hoos yimaadaan oo annagu wada shaqayno waa tahay marka aad meelaha dadka waaweyn lagu hayo ama meelaha dadka dhibaatooyinka caafimaadka maanka ee dhimarka qaba lagu hayo ama aad cusbitaal shaqaale geynaysaan ee aad dalbato markay arkaan nin dhallinyaro ah oo dee haddana afrikaana sidii markii horeba aynu nidhi ma kula yaabaan say ku arkaan
marka ugu horeysa horta ay soo weydiiyaan waxaa jirta system la raaco systemkaasoo la raaco application la kala saxiixanayo shirkadayda iyo shirkadda soo dalbatay shaqaalaha markaan u tagaan ballantii yeesho waxaa marmar waxaa dhacda anoo meeshii ku sugaya inay idhaahdaan mee sheefkaagii kabacdi aan ku idhahdo sheefkii waaba aniga wey booskii booskaagii miye booskaagii booskii miye booskii waa aniga ninka shirkadda lahaa waa aniga markaasay leeyahay anigu macquul maaha qof da-saa u yar ama qaxoonti dee ku soo galay dee oo maantana hor fadhiya oo dee shaqaalo badan intaana aan ka dalbanay hana haya de waxaan la yaabna bay yidhahdeen maogtay wax hore oo arkeenna maaha waxaa kale oo aad ii sheegtay xamse markaanu sheekaysananay inay dhalinyaro badan oo soomaali kula shaqeeyaan shaqaalahaaga soomaalida iyo iyo dadka kaleba waa intee wallaahi horta soomaalidu ways- waa waa tiro yar way iska yar tahay oo soomaalidu ilaa waxay shaqeeya adigu marka la isku wada daro ilaa labiyo toban qof ayay ka yihiin soomaalidu shaqaalaha guud guud ahaan waxa weye ilaa een, marka la isku wada daro toddobaatan way way gaadhayaan waxaa jira laakiin qaar een, shaqeeya halb time shaqeeya iyo qaar qaar shaqeeya dhowr maalmood ha qaarba dhowr maatan shaqeeya qaarba wiigii saddex cisho shaqeeya qaarba wiig oo dhan shaqeeya markaa saas koola duwan yihiin laakiin totalkooga soomaalida marka la isku daro waa labiyo toban qof